diin waxaan noo soo gabagaboobay booqashadii labada maalin booqasho shaqo ay noogu yimaadeen waktigii uu hogaaminayay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dastuurka difa xuseen iyo guddiyadii musaabka dastuurka labada aqal iyo guddiga madaxa bannaanaa alxamdulilah hashinkii adayo ku saabsanaa arrimaha bulshada iyo baarlamaankii iyo golaha wasiirada inta ay khusaysay shirkaano marka si successful oo noogu soo dhammaaday alxamdulilah waxaan u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay two thousand eighteen ay hesho dastuur ay iyagu ra'yigiisa iyo lahaanshihiisa leeyihiin oo aan dibad lagu soo sameyn aan tala ajnabi ku jirin ee dadka soomaalida lagala tashtay hadafkuna kaasuu ahaa meel fiican ayuu na marayaa hadda insha allah waxaan rajaynaynaa december two thousand eighteen sida road unimid halkaan oo qorsho howleedka wafdigii ka yimid dowladda federaalka wasaaradda dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka labada aqal iyo guddiga madaxa bannaan qorshahaasoo ahaa qorsho qaran oo dastuurkii sidii qabyatirkiisii lagu qabyatir lahaa lagala tashanahayay maamul goboleedyada oo hadda heer gabagaba marahayo kulamadii aan la kulannay hay-adda fulinta wasiiradii ay khusaysay arrimaha federaaliinta iyo shuruucda iyo dastuurka iyo khayraadka iyo maaliyadda si wanaagsan oo ma aragtay aada u qiimo badan ayaan qorshihii iskula soo garannay sidoo kale baarlamaankii waan la kulannay isagana guddigii dastuurka oo baarlamaanka ah maamulka koonfur galbeed iyo hay-adihii kala duwnaa bulshadii rayidka dhammaan si wanaagsan oo aada u qiimo badan qorshaha taabagelinta dastuurka oo hay-adaha saddexda oo federaalka ay soo qorsheeyeen oo laisku soo waafaqay iyadoon hadda u gudbi doonno isteejyadii qeybtii labaad oo ahayd in shirweyne qaran aan isla garannay in la qabto sida u dhaqsaha badan kadibna lagu daahfurahayo dastuurkii qabyatirkiisii muddo koobanna lagu soo gabagabaynhayo marka sidaa darteed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay dowladdooda ku kalsoonaadaan inay kala shaqeeyaan inay maalgashadaan fikir iyo maskax iyo wax walba dastuurka ay geliyaan wax walba wuxuu noogu xiran yahay inaan amniganaga suganno inaan khayraadkanaga la soo baxno in aan dowladnimadii iyo sistamkii ma aragtay heer kala duwan oo federaalka ah aan awoodihii loo qaybiyo waxay ku xiran tahay dastuurkaas oo ah heshiis bulsho inaan isla wada qaadanno cid walbana dowrka uga aadan ay qaadato marka reer baydhabo oona aad baan maaragtay iyagana soo dhaweyntii wanaagsanayd iyo wasiirka dastuurka uu ma aragtay intaasoo maalmood uu uu nala taagnaa iyo maamulka dhammaan iyo kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed asagana nala joogay inta badan waan uga mahad celinaynaa aada iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah wasiir waxaan rabay inaan su-aal ku weydiiyo magacayga waa siraaji shaysaad s n t v aan ka socda wasaaradda dastuurka tan koonfur galbeed iyo tan federaalka kulamo fara badan oo wadatishi deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ay ku qabteen marka kulankan oo maanta aad la qaadateen wasiirada iyo baarlamanka waxyaabaha kulamadii hore ugu downaa iyo ajandayaasha looga dooda waa mahadsan tahay kulankan kulamadii hore oo kii noogu dambeeyey intayn imaan jirnay muxuu ahaa waxa la yidhaha marka forum wasiirada dastuurka maamul goboleedyada iyo iyo dowladda federaalka wasaaradda dastuurka ayay ahaayeen kulan kulan saddex biloodla ah oo saddexda biloodba mar aan qaban jirna ayaa kii u dambeeyey intuu ahaa kan laakiin wuu ka duwan yahay qorsho howleedkii eeqabyatirka ee dastuurka ayuu ahaa kan aan kusoo bandhigaynay bulshadii aan ugu soo bandhigaynay qaybaheeda kala duunaa iyo jadwalaynta shaqada aan qabanayno siday tahay muddada lagu qabanahayo oo cayiman mabaadi'da iyo iyo waddada aan marayno iyo sida qorshaha uu yahay ayuu ahaa marka barnaamij ka ballaaran oo ah kuwa horena wasaaradda dastuurka ayuu kulamada u ahaa oon ka soo wada shaqaynay geedi socodkaas haddana wuxuu ahaa qaybaha kala duwan ha noqoto fulin ha noqoto sharci dejin bulshadii rayidka aqoon-yahanadii qaybihii kala duwana ayuu ahaa marka si ballaaran ayuu ahaa wadatashigaan iyo safarkan aan halkaan ku nigay
ساعات وزير وحن كور قبل دستور كان دلوقتي كمان سنة فكرة الدزمينة ولي أي كقبل فهم مثلا عند الدستور كان كل سنة بعد مدعين ويري يعني marka ma ku tali jirtaan inaad isticmaashaan warbaahinta si aad dadka uga dhaadhirtaan dastuurka kadibna uga qayb qaataan si sidaan ka roolay fikirkooda uga jirtaan waa waa su-aal aada u fiican waa sax qorshahan waxa uu ballaaran yahay marka qayb kasta oo bulshada meesha uga aadan siyaasiyiinta dowrkooda uu ku aadyahay qorshaha aan aan aan la nimid waxaa ku cad bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan deegaanada kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed ilaa tuulo qaabka lagu goysan lahaa tuulo kala isticmaalahayo oo ah miidiyaha ay kamid yihiin qaybihiisa kala duwan warbaahinta in la tago dadka meesha meel alaala meesha la tegi kara la tago taasoo aan wasaaradaha oo dastuurka maamul goboleedyada iyo guddiyaasha ku shaqada leh aan u marinayno bulshada rayidka ah oo iyadana dowr muhiim ku leh oon shalay aan la qaadanay kulamadii la qaadanay sidii dadka lagu gaarsiin lahaa marka qorshe ka mid eh waayo qorshaha dadka lagu gaarsiinaya sababtoo waxaa heshiis bulsho waayo cid guula uleh malayo marka arrintaas noogu jiraa qorshaha si wanaagsan talada dadweynaha iyo wixii lagu heshiiyaan marka kadib sharci u bedelaynaa oo dastuur noqonaya
marka hore wasiirkii wasiirka dastuurka madaxweynaadki magaca baybahan gawaay eeda amaasiyin meediyahan eeda amaasiyin ilaa iyo intii shaqada weyneed garab sugnaay way kale sii sheegan ini shaqadii una ankoyni sidayladii ka dhamaati haddii isan la jeegneena maaragtay shaqadaas dhamaada fadna marka taasasii sheegan tan kale way waa reer baydhabo way ka mahad celiyaane soo dhaweynti faylahaytiyo yani dhowaaye way kale sheegan reer baydhabo oo ballan qaadane dastuurkan ini qodob qodob laga qayn doono oo iyo ku doodo doonaan ma jira waa iyo leeyin waaye waa la ku leeyin ma eh way la faday ini qodob qodob ku doodaan ku hadalaan maaragtay ra'y ku dhiibidaan bulshada arrimaha maaragtay dadka bulshada iyo madaxda kale iyo dadka maaragtay hataa ilaa reer baadiya haddii ku qayb galaan uu diyaaraan maaragtay ini sharcigaas maaragtay qayb qaadana la baahaya dastuur dastuur lay deegana dadka bishi walba ma kula socdaan marka way la fadahaaye ini dastuurkan hata la qorahaayo si filan ku qayb qaado si maaragtay maaragtay la faham oo dadkana maaragtay wala iyo wala iyo mustaqbal mustaqbasho iyo maaragtay mustaqbalka socdo boqolka sano hataa socdo walaa dadka ka maamulo fadi waay walaa awlaadyo la maamulo fadi waay marka inay ku fikiraan oo maaragtay meelahaas ugu sugne dastuur afkale ugu guule shirarka ku qayb galaa oo maaragtay qaybta ku qaadan saasa la baahi reer baydhabo way ka dhawaayaan arrintaas may kule marta ma ku e ha ka dhawaadaan lena marka magacayga maxamed cabdillaahi kaamil baa laydhaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga la socodka iyo socodka dastuurka ayaan gudoomiye xigeen ahay socdaalkan aan ku nimid wuxuu la xiriiray qorshe hawleed loo dejiyey oo saddexdeedu aan soo dejinnay guddiga labada guddi ee dastuur samaynta dibeegista iyo ka qoraalka ee guddiga madaxa bannaana iyo wasaaraddan ku wada soconnay qorshe hawleedkaa waan wada digannay qorshe hawleedkaas talidiisaan kala niminay waa tubti loo marayey dib eegisa dastuurka qorshahaasi si fiican buu noogu dhacay ciddii ay khusayseen kusoo talagalnay la diyaariyey waan waan la kulannay si guulana oo kusoo dhammaaday hadduu alla yidhaahdo shirweynaha jiri doona oo national convention la yidhaahdo kaasina waxaa lagu daafuri doonaa way dib eegista dastuurka waxaa laga diga madaxa bannaan ee dib-u-eegidda iyo hirgelinta dastuurka waa ilaahay subxaana watacaala mahadiisa booqashada gaaban aan ku imaanay muxuu ahaay baydhabo baydhabadanaay waxay ku dhammaatay ilaahay mahadiisa guulay ku dhammaatay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxda sare oo ku jiro gudoomiye madaxweyne ku-xigeenka kumeel gaarka ah iyo madaxda kale ama dalamaan dibaax ka qaateen sidii booqashadeena maaragtay u hagaagi lahayd sida runtaana muxuu ahaaye booqashada intaan intaan intaan joognay weedhawo sidii si fiican ayaa loo agaasimay ee, barnaamijkii jadwalkii aan ku talagalnayna ilaahay subxaana watacaala waa noo fududeeyey waxayna ahayd in maaragtay dowlad goboleedka muxuu ahay koonfur galbeed inaan dareensiino ha noqdaan madaxda muxuu ahay dowlad goboleedka ama ha noqdaan dadweynaha halkan ku nool in dastuurka markasta waxaan dhahnaa waa heshiis bulshadeed laakiin waxaan rabnay maanta iyo shalay inaan ka dhabeeno inaan dareensiino maxaa yeelay ee, muxuu ahay heshiis bulshadeedkan qof kasta oo Soomaaliya meel kasta oo joogto xaq waxay u leedahay inay wax ka ogaato inay wax ku darsato inay muxuu ahay qayb qayb fiican ay ka qaadato dastuurka maadaama uu yahay dukumenti ama qoraal aad iyo aad muhiim u ah oo arrimo badan hadda maanta taagan ama